بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee turkiga iyo asarbijaan maamulka yuhuudda uga badbaadiyeen musiibo dhanka shidaalka ah oo ku habsan lahayd kadib markii ay xuutiyiinta dhinaca badda ka go'doomiyeen sahaynada kadib fashil sirdoon oo ku habsaday maamulka yuhuudda netanyahu oo sheegay in lacag malaayiin dollar ah uu ku bixinayo xogta maxaabiistiisa ku xidhan qidaaca khaza sidee waddamo badan oo uu horboodaya maraykanka ay uga macaasheen dagaalka ka socda bariga dhexe waddanka ruushka oo ka furmay shir u dhexeeya wasiirrada arrimaha dibadda qaaradda afrika iyo xukuumadda moskow haddaba maxaa looga hadlay maxaan ka ognahay mawjadaha faqriga iyo iflaaska ee ka jira dalka jarmalka oo lagu tiriyo kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها wahagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladaha turkiga iyo asarbijaan ayaa maamulka gumaystaha yuhuudda ka badbaadiyey musiibo dhanka shidaalka ah oo ku habsan lahayd kadib weerarada xuutiyiinta ay ka geysanayaan badda cas ee maamulka gumaystaha yuhuudda lagu go'doomiyey haddaba qodobkaas waxaa isdultaag ku samaynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsantaha suhayb wax ka badan hal sano ayay ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda waxay xasuuq bahaalnimo leh ku hayaan shacabka muslimiinta ee magaalada khaza dagaalkaas ee lagu hayo reer falastiin een, waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay maamulka yuhuudda sahyuuniyadda oo qudhiisa ay ku furmeen jabhado dagaal oo fara badan sida jabhadda koonfurta lubnaan sawaariikhda iyo droniska ku hoobanaya magaalooyinkiisa Ee, isagana runtii waxaa ku socdaa fuuqbax dhaqaale iyo een, mid ciidankiisa wajahayaan oo dhanka militariga ah Een, maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalamaya waddanka yemen xeebaha ee badda cas waxay ku guuleysteen inay gebi ahaanba jaraan maraakiibtii ganacsi iyo midii shidaalka siday ee u socday dhanka maamulka yahuudda sahyuuniyadda go-doomintaas dhanka badda waxay sababtay in yahuudu ay waayaan shidaalkii kaga imaan jiray dibadda xooggiisii laakiin si lama filaan ah waxaa ugu fududeysay een, xukuumadda dabadhilifka turkiga Een, sida warbixinadu ay sheegayaan wax ka badan afartan shan boqolkiiba een, shidaalkii yahuudda u soo mari jiray dhanka een, badda ee maraakiibta loogu keeni jiray hadda waa ay ka kaaftoontay waxayna heshay il kale oo ay kaga dabaalato go-doominta ay kusoo rogeen kooxaha ka dagaalamaya waddanka yemen Een, warbixinadu waxay xaqiijinayaan in khad dhanka een, tubooyinka qaada shidaalka ah uu isku xirmay wadamada azerbaijaan iyo turkiga Een, dhuumaha shidaalka kasoo qaada azerbaijaan ayaa waxay keenayaan ee, dekad ku taala gudaha wadanka turkiga taas oo iyana kadib ee, looga sii gudbinayo maraakiib waaweyn oo nooca shidaalka daabusho ah oo maamulka yahuudda sahyuuniyadda uu leeyahay heshiis saddex geesood ah ayaa wuxuu dhex maray azerbaijan iyo yahuudda maba waxaa loogu yeero maamulka israa'iil iyo dowladda dabadhilifka turkiga azerbaijan shidaalkeeda waxay keenaysaa mid ka mid a magaalooyinka ku teesan ee badda mediterraneanka ee waddanka turkiga waxaana lagu magacaabaa jihan dekadda caalamiga ee jihan ee turkiga marka shidaalku uu yimaado waxaa lagu xareynayaa waaskooyin waaweyn oo loo dhisay kadibna waxaa soo istaagaya dekadda saddex markab ilaa iyo laba markab oo nuuca shidaalka xambaara ah oo maamulka yahuudda uu leeyahay halkaas ayaa lagu faarujinaya dhammaanba keedadkii shidaalka ka yimid dhanka waddanka azerbaijan kadibna maraakiib dagaal iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa gelbinaya maraakiibta shidaalka xambaara ee maamulka yahuudda sidaas ayayna yahuuddu ku ta'miinsanayaan shidaalkan kaga yimid waddanka azerbaijan ee dhuumaha dhulka lasoo marsiiyey marka dambena turkiga la geeyey arrintan waxay meesha ka saareysaa hadalla nifaaq muujinayay oo dhowr jeer uu jeediyey rajab tayyib erdogan madaxweynaha xukuumadda ridada ee waddanka turkiga kaas oo sheegay in xiriirkii ganacsi uu u jaray maamulka yahuudda sababa la xiriira kumaata ka socda magaalada khaza laakiin warkaas ka duwan wuxuu yaalaa saaxada shabakada lagu magacaabo middle east i oo isdultaag ku sameysa tallaabadan waxay sheegtay in dekadda magaalada jihan ay tahay wadnaha ugu muhiimsan ee badbaadisay dhaqaalaha ee maamulka yahuudda shidaalkan haddii aan laga dhoofi lahayn dekadaha waddanka turkiga wuxuu sababi lahaa sicir barar ballaaran oo ku yimaada tamarta laga isticmaala maamulka yahuudda gaar ahaan warshadaha soo saara rasaasta iyo kuwa sameeya madaafiicda ridada fog oo maamulka yahuudda uu u isticmaalo shidaalka laga keeno waddanka azerbaijan baraha bulshada ayaa si aad ah layskula dhex qaaday xogtan ninka lagu magacaabo ilham caliif oo ah madaxweynaha dowladda kaafirada ah ee ka jirta wadanka azerbaijan wuxuu warbaahinta u xaqiijiyey in heshiiska uu la galay maamulka yahuudda ee dhanka naftada muddo sanado ah uu jiray uuna isugu jiro naftada khaamka ceerinka ah iyo midda caadiga ah oo iyadoo diyaarsanba dhuumaha lagu geynayo wadanka turkiga waxa uu sheegay in heshiisku uu yahay mid caadi ah oo wax dhiba uusan ka jirin isaguna uusan garanaynin sababta xilligan loo soo nooleynayo laakiin hadalkiisa waxaa ku riixay carada muslimiinta oo runtii si aad ah kaga falceliyey falalkan khiyaanada ah oo ay ku dhaqmayaan xukuumadaha ridada ee ka jira wadamada turkiga iyo azerbaijan xukuumadda turkiga awood ayay u leedahay in ay joojiso in shidaalku usii gudbo dhanka maamulka yahuudda iyadoo adeegsanaysa awoodeeda dowladnimo laakiin turkigu ma doonayo ee wuxuu rabaa in lacago malaayiin dollar ah canshuur ahaan oo kaga soo xareysto shidaalkan maamulka yahuudda uu siinayo sidaas ayuuna qeyb uga yahay xasuuqa lagu hayo shacabka muslimiinta ee magaalada khaza warbixinadu waxay intaas ku darayaan in turkigu laba lacag uu ka helo shidaalkan dhuumaha ka imaanayo azerbaijan ee tegaya dekadda magaalada jihan waxaa jira heshiis dhanka tamarta oo maaliyadda ah oo labada dowladood u dhexeeya oo turkiga lacagaad fara badan qasnadiisa ku xareynaysa waxaa kaloo iyana ka macaashaya shaqaale turkish ah iyo xataa shirkadaha maxalliga ee waddankaas oo qaabilsan inay sifeeyaan shidaalka ceyriinka ka imaanaya azerbaijan kadibna loogu diyaariyo waaskooyinka waaweyn maamulka yahuudda sahyuuniyadda marka dekadda maraakiibta ay kusoo xirtaan waa kuwa yahuudda ah lacago canshuur ah ayuu turkigu ka qaadanayaa shaqaalaha ka shaqeynayana turki marka turkigu waa dowlad riddo ah oo maslaxadiisa ilaashanaya isla markaasna aan haba yaraatee wax dan aan ka lahayn dadka masaakiinta ah ee lagu gumaadayo magaalada khaza arrinta la yaab kale waxay tahay in dad waaqiciyiin aan hayn oo muslimiin ah ay ku dagmayaan hadallada ka imaanaya erdogan oo ah in uu xiriirka u jaray maamulka yahuudda taasina waa mid been ah shirkadda diyaaradaha turkiga iyaduna si caadi ah ayay duulmaadyada ugu tegeysaa maamulka yahuudda sahyuuniyadda haddii kooxaha xuutiyiinta ee yeman ka dagaalamaya ee dagaalka qayb ka qaateen ayna ku guuleysteen in maraakiibta yahuudda ay ka xayiraan isticmaalka khaliijka cadan iyo marinka bawel mandab xukuumadda ridada turkiga ayaa naasnuujinaysa maamulka yahuudda oo shidaalkii kaga baaqday dhanka badda waxay usoo marsiinaysaa dhanka dhulka ilaa marka dambe dekadaha ee turkiga maraakiib looga daabulo ee waxaana muuqataa in dawaaqiidda carabta iyo midda cajamta ay hoosaadinayaan kumaadka lagu hayo shacabka muslimiinta ee magaalada khaza sidaas ayayna taariikhda baalmadow kaga jiraan wahagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo aalaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi ilyaas soo dhowow maxaa wargeysi ah oo aad maanta dhegeystayaasha u haysaa suhib aad baad u mahadsan tahay waxaan halkan dhegeystayaasheenna maanta ugu haynaa wargeysyo dhowr ah oo wax ka qoray qodobo kala duwan oo xiise leh waxaase ugu horrayntii ku horumaraynaa warbixin uu daabacay joornaalka the independent taasoo ka hadlaysa ruushka oo martigelinaya shirkii ugu horreeyey ee wasiirada arrimaha dibadda ee qaaradda afrika sida lagu warramaya waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada suushaay ka furmay shir ay hogaaminaysa xukuumadda moscow oo la isugu keenay guud ahaan wasiiradii arrimaha dibadda ee qaaraddan afrika suhib ruushku waxa uu shirkan ka damacsan yahay ayay xoguhu leeyihiin sida uu xoojiya iskaashiga iyo damaca uu ka leeyahay qaaraddan maadaama uu ka xidadasiibay muddooyinkii lasoo dhaafay waddamada reer yurub taa beddelkeedna isaga iyo xulafadiisu ay si aad ah ugu luga fidsanayaan inta badan wasiirada ka qayb galay shirkan ayaa ka socda dalalka qaybta ka ah brikes sidoo kale waxaa ka mid ah dalal kale oo aanan qayb ka ahayn misna ku yaalla qaaradda afrika dhanka kale shirkan waxaa korjoogto ka ahaa waddamo badan oo xulafo dhowla ah ruushka kuwaas oo loogu talagalay sida ay xoguhu leeyihiin inay arkaan duniduna ay horay ugu sii gudbiyaan sida ruushku uu u samaystay isbahaysi isaga u gaar ah qaaraddan afrikana sannadaha soo aadan ay si toos ah ula wareegi doonaan isaga iyo xulafadiisa ugu dambayntii shirkan ayaa socon doona ayaa la yidhi muddo laba maalmood oo xiriir ah iyadoona ajandayaal dhowr ah lagu kala saxiixan doono ruushkuna uu hadda u muuqdo mid sannadaha soo aadan sida shiinaha oo kale doonaya inuu ku fangareeyo qaaraddan balaayiin doolar si macaash intaas ka badan uu uga soo xareeyo muddo dhow ilyaas haddii halka aan kaga gudubno qodobka ruushka bal soo qabo wargeeska xiga waad mahadsan tahay suheeb haddii aan intaa uga talabno qodobkaas waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa warbixin uu daabacay wargeeska the times of israa'el taasoo ka hadlaysa madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda oo ugu dambayn hadda ku dhaqaaqay qorsho uu u arkay in dib uu ugu heli karo maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin warbixintu waxa ay leedahay benyamin netanyahu ayaa ugu dambayn waxa uu ballanqaad u sameeyey shaqsi kasta oo ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin kaasoo soo wareejiya ama sheega xogta meel ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah maxaabiista ka maqan maamulkan isugu yara israa'il xogtu waxa ay leedahay netanyahu waxa uu hadda isku dayayaa inuu tijaabiyo daacadnimada ragga ka tirsan kooxaha wax iska caabinta reer filistiin isagoona u soo bandhigay shan milyan oo dollarka maraykanka ah una ballanqaaday inuu siinayo marin ammaan ah oo ay uga soo baxaan dhanka kooxaha muqaawamada filistiin qoysaskoodana loo ammaangelin doono loona qaadi doono shaqsigan dalka uu doono waa haddii uu soo gudbiyo xogta qaar ka mid ah maxaabiista ka maqan maamulka gumaystaha yuhuudda ama xitaa ka askari ahaan haddii isaga uu gacanta ku haya mid ka mid ah maxaabiista yuhuudda haddii uu soo bandhigo waxaan siin doonnaa ayuu yidhi adduun lacageed oo gaaraya shan milyan oo dollarka maraykanka ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga yuhuudda ee xilka laga qaaday dabayaaqada isbuucii lasoo dhaafay uef galant ayaa hadalkan markii uu ka soo yaray benyamin netanyahu waxa uu uga jawaabay in middan keliya ay tahay dhalantayd xalka keliya ee maxaabiista yuhuudda lagu sii dayn karana ay tahay wadahadal buuxa oo lala gala kooxaha muqaawamada filistiin iyo heshiis xabad joojineed oo la gaaro ilyas ma la dhihi karaa maamulka yuhuudda wuu sharjabay kibirkiisa oo wuxuu ku soo biyashubtay inuusan dareerto yar u soo bandhigo askarta kooxaha muqaawamada filistiin si dib uu ugu helo maxaabiistiisa suhib dabcan waa la dhihi karaa midaas sababtoo ah maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu markii hore sida aan la socno isku muujinayey mid qabkiisu uu gaarsiisan yahayna awood buuxa uu u leeyahay in xoog uu ku soo furan karo dhammaan maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin balse netanyahu muddadan dhow lagama sugayn oo loogama fadhin inuu warbaahinta la soo istaago waxaan u ballanqaadayaa ruuxa ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin ee soo gudbiya xogta ama keena mid ka mid ah maxaabiisteena lacag gaaraysa ilaa shan milyan oo dollar taasina waxay fadeexo kale ku noqotay maamulkan isugu yaraa israa'iil si gaar ahaaneed waxay fadeexadan hadda dul hooganaysaa hay-adaha kala duwan ee sirdoonka sahaynada oo awood buuxa u yeelan waayay in xitaa hal xog uu ka ogaado halka ay ku sugan yihiin maxaabiistooda taas beddelkeedna ugu dambayn doorbiday in raggii gacanta ku hayay maxaabiistooda ay u soo bandhigaan lacaga ay isleeyihiin waxaad dib ugu heli kartaan maxaabiisteenna balse tallaabadan oo ay warbixintu ku tilmaantay inay tahay tijaabo uu doonayo netanyahu inuu ku tijaabiyo daacadnimada askarta kooxaha muqaawamada filistiin ayaa hadda u muuqata mid iyaduna fashil ku soo idlaatay qodobka haddii halka aan kaga gudubno bal dhegaystayaasha usoo qabo wargeeska xiga waad mahadsan tahay suheyb waxaan markan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa warbixin xasaasi ah oo diiradda saaraysa qaabka waddamo badan oo uu horboodayo maraykanka ay uga faa'iideen misna ay macaash badan uga sameeyeen dagaalka ka holcaya dhulka loo bixiya bariga dhexe gaar ahaan filistiin iyo lubnaan qoraar reer galbeed ah oo lagu magacaabo johara alon ayaa warbixintiisan waxa uu ku sheegay in shirkado badan oo isugu jira kuwa ay leeyihiin maamulka gumaystaha iyo maraykanka ay muddooyinkan dambe ku dhufteen macaash xooggan oo aysan samayn sannadihii lasoo dhaafay isagoona midaas u sababeeyey in faa'iido xooggan ay ka dhex raadiyeen dagaalka hadda ka holcaya gudaha dhulka filistiin iyo midkii bishii sebteembar lagu galay gudaha dalka lubnaan warshadaha sahaynada ee sida aadka ah uga macaashay dagaalkan waxaa ka mid ah ilbayt sidoo kale refaa'il iyo warshadda ugu weyn ee tamarta ee maamulka isugu yara israa'iil suhib shirkadahan qaarkood waxa ay sameeyeen boqolkiiba labayo toban oo karukac ah halka qaarkoodna ay sameeyeen boqolkiiba siddeetan waana keliya muddada hadda uu holcaya howlgalka duufaanta al aqsa marka laga soo taga shirkadaha sahaynada ee sida aadka ah uga macaashay dagaalkan ka socda filistiin waxay dhanka kale warbixintu sheegaysaa in xukuumadda washington ay iyaduna qayb ka tahay dalalka sida aadka ah uga macaashay xiisadaha ka taagan dhulka loo bixiyo bariga dhexe warbixinta oo soo xiganaysa daraasad cusub oo ay samaysay jaamacadda brown ee dalka maraykanka waxa ay sheegaysaa in washington ay muddadan sanadka ah bariga dhexe ka macaashtay iyadoo keliya hubgeynaysa in ka badan qarashkii ay ku fangaraysay maamulka gumaystaha yuhuudda marka ay ku garab taagneed dagaalka ay kula jiraan kooxaha muqaawamada filistiin keliya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykanku ma ahan suheyb waddamada sida aadka ah u macaashay keliya iyagoo hubgeynaya dhulka bariga dhexe sidoo kale waxaa ka mid ah ayay warbixintu leedahay dalal badan oo dhaca qaaradda yurub waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan eliyaas cabdulaahi xubintii wargeysyadana halkaas ayaan ku hakinaynaa كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فاح waa hagaag maxaan ka naqaannaa mawjadaha faqriga iyo iflaaska ee ka jira waddanka jarmalka oo lagu tiriyo mid ka mid ah wadammada ugu dhaqaalaha badan dunida warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegaya walaalkeen xaaris cabduqaadir jarmalku waxa uu dhacaa bartamaha qaaradda yurub wuxuuna xuduud la leeyahay sagaal dal oo kale ah denmark oo ka xigta waqooyiga boland iyo jiik oo carabi ahaan loogu dhawaaqo tishiik waxaana labadani dal ay uga beegan yihiin bariga koonfur waxaa ka xiga dalalka kale ah switzerland iyo nimsa oo sidoo kale loo yaqaan awstriya waxaana jihada galbeed waddankan jarmalka uga beegan faransiiska luxembourg biljamka iyo holland goobtan istaraatiijiya uu dhaco jarmalka ayaa ka dhigtay mid muhiim u ah qaaradda yurub sidoo kale dalkan waxaa dhinaca waqooyi ka xigtaa badda waqooyiga iyo badda baldiiqa taasoo u sahashay marinbeed muhiim ah oo dalkan uu kaga qayb qaato ganacsiga caalamka dhanka ahmiyadda jarmalka waxaa mawqaceeda uu ah bartamaha yurub uu ka dhigay goob halbowle u ah isku socodka bariga iyo galbeedka qaaradaasi waxaana dalkaasi uu si fudud isugu gudbiyaa badeecadaha iyo adeegyada kale ee waddamada dhaca qaaradaasi dalkan waxaa si weyn loogu bumbuuniyaa horumarada dhanka dhaqaalaha gaar ahaan dhinaca warshadaha waxsoo saarka iyo sidoo kale dhoofinta waxaana loogu naaneesaa matoorka dhaqaalaha yurub maadaama uu door muhiim ah loo tiiriyo kaalinta uu ku leeyahay dhaqaalaha qaaradaasi hase ahaatee dalkan oo in badan bal siliicayay dhaqaale xumada iyo saameynta dhanka faqriga ayaa waqti xaadirkan wajahaya caqabado dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda oo isbiirsaday inkastoo almaaniya ay safka hore kaga jirto liiska waddamada loo diiwaan geliyo inay yihiin kuwa ugu hodansan caalamka haddana waxaa ku nool boqolaal kun oo isugu jira dawarsato derbijief ah iyo waayeelo shaqada ka fadhiistay oo si iskood gudaafadaha uga baaranaya caagado yaryar iyo dhalooyin dib loogu celin karo goobaha ganacsiga si looga iibsado oo ay uga helaan lacago yar oo naftooda ay ku dabaraan gaajada iyo faqrigana u kaashadaan in ka badan laba milyan oo carruur ayaa iyagana halis ugu jira xaalado faqri ah oo aad u liita halka ay jiraan in ka badan saddex iyo toban milyan oo iyagala nool xaalado saboolnimo oo toos ah ama wajahaya nolol xumo midda ugu liidata saameynta ugu badan ee faqriga jarmalka oo xaaladda la dhacaya shakhsiyaadka gabka ah ee shaqada ka fadhiistay sida iyagu soo bandhigayaan
bal eega xaaladeenna waa waxaan u sii adkaysan karin keligiina kuma koobni xaaladdan balse waxaa jira malaayiin howlgab ah oo sidayda oo kale u gaajaysan waa inaan marka hore ahay qof ishubo oo taxadar badan marka aan rabo in aan suuqa wax ka doonto ani ahaan waxaan cunaa waxaad u yar oo dantu ibaddo qofku marka uusan waxba haysan wuxuu hilmaamayaa cuntooyinka uu cunayo tusaale ahaan kuguma soo dhacayso inaad kala xulato raashinka si aad u hesho kuwa aad u jeceshahay waxaas oo kalena kama fikiro oo maskaxdiida waan ka saaraa lacagta yar ee aan haysanno ma dabooli karaan baahiyaadka dhanka maciishadda arrimaha kale ee la xidhiira hoos u dhaca dhanka dhaqaale ee dalka jarmalka waxaa ka mid ah sida ay muujinayaan warbixinno cusub oo la baahiyey hoos u dhac weyn oo laga dareemay dhoofinta iyo waxsoosaarka warshadaha ee jarmalka bishii sebtembar ee lasoo dhaafay taas oo muujinaysa dib u dhac ku yimid laba tiir oo muhiim u ah dhaqaalaha dalka jarmalka xilli la galay rubaca afraad ee sanadkan sida maalintii khamiista lasoo dhaafay lagu sheegay xogta uu baahiyey xafiiska tirkoobka ee dowladda jarmalka dhoofinta adeegyada dalkaasi ayaa hoos u dhacday hal dhibic toddoba boqolkiiba bishii sebtembar marka loo barbardhigo bishii ka horreysay waxaana saadaasha ay ahayd in ay hoos u dhacdo keliya hal dhibic afar boqolkiiba sida lagu xusay sahna ay samaysay mid ka mid ah wakaaladaha wararka ee reer galbeedka waxaa sidoo kale dalka jarmalka walaaca kusii kordhinaya dib u soo noqoshada donald trump ee talada dalka maraykanka in ay saameyn ku yeelan doonto warshadaha waxsoo saarka iyo adeegyada uu dhoofiyo jarmalka maadaama uu trump ballan qaaday inuu cashuuro dhan toban boqolkiiba uu kusoo roogo badeecadaha ka yimaada dhammaan dalalka dibadda ah xogta xafiiska tirakoobka ee jarmalka ee sidoo kale muujisay in waxsoo saarka warshadaha uu hoos u dhacay laba dhibic shan boqolkiiba bishii sebtembar marka loo eego bilihii ka horreeyey taas oo aad uga badan saadaasha oo ahayd hal boqolkiiba sida lagu sheegay sahanka wakaaladda raytaris natiijadan ay imaanaysa xilli jarmalka uu ka taagan yahay qalalaasyo siyaasadeed oo xooggan kaas oo yimid markii uu dhicsoobay isbahaysigii dowladda kadib markii wasiirka maaliyadda xilka laga qaaday halka xubnihii kale ee xisbiga xorriyadda ee loo yaqaan f d b ay iscasiliyeen arrintan ayaa la sheegay in jarmalka ay gelistay xaalad ku qasbaysaa in ay galaan doorashooyin deg deg ah horaanta sannadka soo socda arbacadii lasoo dhaafay wuxuu ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf sholtas sheegay inuu shaqada ka eriyey wasiirka maaliyadda christian liner oo ah hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee f d b-ga loo yaqaan ee xubinta ka ah isbahaysiga xukuumadda sholtas ayaa sheegay in liner uu ku xadgudbay kalsoonidiisa marar badan shaqo dowladeed oo loo dhan yahayna suurtagal ma ahan ayuu yidhi xaaladda tan ee lagu guda jiro jarmalka ee hadda waxaa uu maraya xilli adag iyadoo dhanka dhaqaalaha markii loo eego wajahaya dhibaato dhanka waxsoosaarka oo halis ah waxaa dhinaca kale jira welwel ka dhashay guusha trump ee doorashada madaxtinimada maraykanka taasoo laga cabsi qabo inay saameyn taban ku yeelato ganacsiga iyo amniga jarmalka dhanka kale in ka badan kun iyo shan boqol oo shirkadood oo laga leeyahay dalkaasi jarmalka ayaa iflaasay bishii oktoobar oo keliya sida uu sheegay macadka cilmi baarista dhaqaalaha ee dalkaasi macadka libnitis ee cilmi baarista dhaqaalaha jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in tirada kiisaska shirkadaha jarmalka ee dhaqaalabeelka uu ku dhacay ay si aadah usii korortay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay iyadoona la diiwaan geliyey kun iyo shan boqol iyo soddon xaaladood oo musalafnimo ah tiradan ayaa noqotay tii ugu badneed oo bishii oktoobar lasoo calaamaday oo tan iyo labaatankii sano u dambeeyey sidaa tilmaamaysa xogta maxadka u baahiyey stephen moller oo ah madaxa waaxda cilmi baarista arrimaha iflaaska macadka ayaa sheegay in korarka kiisaskan hadda jira ee jarmalka ay sabab u yihiin dhowr arrimood wuxuu caddeeyey in uu hoostudhac dhaqaale ee socda uu kusoo beegmay iyadoo ay jiraan koror weyn oo ku yimid qarashaadka mushaarka iyo kuwa ku baxa tamarta iyo sidoo kale saameynta faa'iidada ee ka timid xilligii faafidda cudurka covid nneteen xilligaasoo deeqaha dowladda ay taageero siiyeen shirkado daciifa taasoo dib u dhigtay kiisaska iflaaska moller ayaa yidhi mawjadaha dhaqaale beelka ee hadda jira waxay ka dhasheen isbiirsiga dhibaato dhaqaale oo muddo dheer soo socotay iyo kharashaad aad u kordhay sida uu sheegay macadka cilmi baarista dhaqaalaha ee jarmalka meelaha ay sida gaarka u saameeyeen kiisaskani ay isugu jira waxaha dhismaha iyo adeegyada kale dhanka ganacsiga ee dalkaasi waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen xaaris cabduqaadir guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى